war-saxaafadeedyo kasoo kala baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee labadan dowladood ayaa waxaay si adag uga cambaareeyeen qaraxa lala beegsaday xero damaanyo oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo dhaliyey khasaare culus dowladda imaaraadka carabta waxa ay si adag u cambaareyneysaa weerarkii argagixiso ee beegsaday xiro ciidan oo ku taala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasoo sababay dilka tiro dad ah ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sidoo kale waxa uu imaaraadku sheegay inuu si adag uga soo horjeedo weerarka ay fuliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwo qalqalgelinaya amniga dowladda federaalka kana soo horjeedo waxa ay ugu yeeraan qaynuunka dowliga ah imaaraadka carabta ayaa geesta kale dowladda federaalka uga tacsiyeeyey khasaaraha culus ee kasoo gaaray qaraxii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho si la mid ah imaaraadka carabta dowladda masar ayaa waxa ay iyaduna cambaaraysay weerarkan waxaana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar lagu sheegay in si kulul ay u cambaareynayaan weerarka lagu beegsaday xero damaanyo kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobanaan askari xukuumadda alqaahira ayaa waxa ay bayaankeedu ku sheegtay inay sii wadi doonto taageerida dowladda federaalka ayna uga tacsiyeynayso khasaaraha baaxadda leh ee soo gaaray maalintii shalay tani ayaa waxa ay caddeen u tahay in weerarkii xero damaaniya uu khasaare xooggan kasoo gaaray dowladda federaalka waxaana markii ay qarsan weysay dhibaatada halkaasi ku gaartay ay maalintii shalay dowladda federaalka soo saartay war-saxaafadeed aada u kooban balse ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay usoo tabisay taageerayaasheeda oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarka imaaraadka carabta iyo masar ayaa kaalin muuqata waxa ay ka qaadanayaan duulaanka ay shisheeyuhu kusoo qaadeen soomaaliya waxaana ay marar badan ciidamo u tababareen dowladda federaalka balse waxa ay ciidankaasi ku leedeen dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya taariikhdu markii ay ahayd tobanka bishii febraayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada genaraal gordon oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta iyadoona weerarkaasi lagu dilay saraakiil lafdhabar u ahaa duulaanka ay xukuumadda abudubay ay ka wado soomaaliya iyo yemen wixii ka dambeeyey weerarkaasi waxaa hoos u dhacay saameyntii imaaraadku ku lahaa duulaanka soomaaliya isagoona welwel xooggan ka qaaday darbada ku dhacday saraakiishiisa